بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني هل كنا وحنو إذن كسو قدننا عشر كلا بيا صدنادي كتابك أبي شجاعة وحانا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaaynu halka ka bilaabaynaa baabkii ku saabsanaa dhaxalka qofka bani aadamkaahi marna wuu nool yahay marna wuu dhintay dhimashadaasoo ina bani aadam aanu gafaynin mar haddii ay caynkaa tahay waa in laga hadla axkaamtii la xidhiidhay geeridiisa tii qofka dhintay iyo xaaladihii u gaarkaa soo aragnay laakiin tan iminka waxa weeye wixiisii sida loogu tashanayo waa waxaygii waa waxaygii wax uu ku dhololaba oo aada ugu celceliyey qofkuba maanta wixiisii baa la qaybsanaya qofka adiga ahaana mooji qof waliba waa inuu ku talagalo un baabkan isaga ah waa baab jiro oo mashruuc ahoo aayaad iyo axaadiisba ay waajib ka dhigeen macnaha in habka noocan ahe shareecaddu ay sugtay wax loo dhaxlo aayadana waa leeyahay baabkani ku soo arooray axaadiid buu leeyahay wuxuu leeyahay shuruudo arkaan sababo keena dhaxalka waxyaabo mawaanica oo hor joogsada dhaxalka muhimmad iyo miisaan weyn oo qiimo badan ay leedahay barashadiisu qaybay leeyihiin dadka had iyo jeer wax dhexlaa waxaasoo dham waa mabaaxi ama qodobo u baahan in wax laga yidhaah marka hore haddii uu sidan mashruuc u yahay baabkan isaga ah oo waajib sidan uu u yahay in qofku uu ka soo horjeeso uu dafiro oo uu idhaahdo ama dumar waxba siin mayno ama caruur ama awsaa u dafiro waxba naguma le kuwaas waxay leeyihiin ma laha oo uu baabkan ka soo horjeedsado arrin khatarteedana weeyo dee qur-aan buu diiday aayadihiisa waxaa ka mid a ku soo arooray baabkan dhaxalka aayadda koob-iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad ee suuratu nisaa iyo aayadda u dambaysa suuratu nisaa iyo aayadda u dambaysa suuratu lanfaal afartaa aayadood oo saddexna si tafsiiliya ay uga waramayaan si macnaha faahfaahsan laba aayadood oo suuratu nisaa ku suganna si guud ahaana ay uga waramayaan oo aayadka dhaxalka wey axaadiidta nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam iyagana waynu xusi doonaa baabkan isaga ahi diinta muhimadda uu ku leeyahay dee iyada oo nusuusta ay tilmaamayso waxaa la dhiirigeliyay inuu qofku barto dadka cid yaqaano oo kollay laga raajici karaa inay jiraan nebiguna waa ku dhiirigeliyay calayhi salaatu wasalaam dadka tacallamu alfaraa'ida wacallimuuhu nnaas xadiidkaas saxeixa oo xaakim ku tilmaamay fii kitaabi alfaraa'id dhaxalka barta buu axkaamta iyo nidaamka la xidhiidha dhaxalka dadkana bara buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam tacallamu alfaraa'ida wacallimuuha annaasa fa inii mru'un maqbuud anuu qof geeriyoon doonaan ahay mar walba idiin noolaan maayo wa ina haada alcilma sayuqbad cilmiganna waxaa laga yaabaa inuu dadka ku yaraadaba wa tadharu alfitan falaayooyinkuna way iska badan doonaan xataa yakhtalifa alrajulaani fi lfariidati falaa yajiduuna man yafsilu baynahuma waxaana dhici doonto dadku intay isqabtaan in wax kala saaraba ay waayaan oo cilmigu uu yaraan doono sidaa daraaddeed ayaa abidardaa saxaabigii la odhan jiray radia allaahu canhu waxa uu lahaa saluunii fawallaahi lain faqadtumuunii latafqudunna rajula cadiima min ummati muxamedi sala allahu calayhi wasalam war hooya iga faa'iidaysta buu lahaa waa saxaabigaas haddii aydaan iga faa'iidaysanin oo i weydaan waxaa waayi doontaa nin weyn oo ummaddii nebiga ka mid ah isma faaninaya saxaabigu laakiin wuxuu u tilmaamayaa dadku fursadda inay ka faa'idaystaan way iska yaraan doontaa aqoonta cidda u leh fannigan sidaa uu nebigu tilmaamay dadku intay iskhilaafaan ilaa wax ku kala xukumo ay waayaan camaar ibnu abi camaar waxa uu leeyahy zayd ibnu haabit markii uu dhintay oo fanigan aada u yaqaanay jalasnaa ilaa bni cabaasin fii dhillin zayd ibnu haabit waa ninkuu nebigu hi afrabukum zayd faraa'idka waxaa idinku yaqaana zayd ninka cilmu lfaraa'idka cilmiga dhaxalka ninka aada u yaqaanaa waa zayd buui mar maalintii uu dhintay buui ayaa ibnu cabaas baanu la fadhiisanay geed harki kolkaa ibnu cabaas wuu ka murugoodaa waxa uhi haakadaa dihaabu lculamaa dufina alyowma cilmun kaiir culimada tegiddeedii sidaasay noqotay oo maalinba nin caalimi u tegayaa maantana waxaa tegay buu uhi cilmun kaiir cilmi badan ayaa ninkaasi ula dhaqaajiyey buui ibn ibnu wahbin waxa uu lahaa imaamu maalik ayaa waxa ugu yidhi alcilmu yanqus walaa yaziid cilmigu wuu sii yaraanayaa kordhina maayo cilmigu wuu yaraanaya uun ambiyada iyo kutubta kadib macnaa intii ambiyadu ay nebi maxamed uu soo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam way sii yaraanaya uun cilmiga samaawiga ahi yaxya bnu jacfar baa waxa uu lahaa low qadartu calaa an asiida fii cumri moxamed ibni ismaaciil min cumri la facaltu faina mowtii yakuunu birajuli waaxid mowta rajulin waaxid wa mowtuhu dihaabu lcilm ninkaasi waxa uu leeyahay bukhaari ardaydiisa ahay wallahi haddaan kari lahaa buuhi cimrigayga inaan barh bukhaari ugu daro oo ay suuroobayso waan ugu dari lahaa buuli laakiin dee qof walba cimrigiisa ilaahay wuxuu ka dhigay in cayiman oo ii suuroobi mayso cimrigayga inaan ugu daro ninkaa caalimka ah waxa farqiguna uu yahay buui anigu haddaan dhinto dee nin unbaana laakiin isagu waa cilmigii oo dhintay buu lahaa nin shaaciraha ka gabiyo waxau lahaa kafaa xusnan ana almuru'ata cuilat wa ana di lalbaabi fi nnaasi duyacuu wa ana muluukan laysa yaxdaa ladayhim min annaasi ilaa man yuqannaa wa yusafacu waxaa murug noogu filan buuhi dadkii aqoonta lahaa in la dayacay dadka madaxdaana agtooda ay qiimo ku leeyihiin kuwa heesa iyo kuwa sacbeeya taasaabuu wakhtigan murugo ugu filan buuhi dadka taasi waa midh jira asxaabtu ridwaanullaahi calayhim aada bay ugu dadaali jireen inay baabkan dhaxalka bartaan kumanay sinayna dabcan way ku kala duwanaayeenoo qaarna wuu ku adkaa qaarna alla waa u furay xikmadda loo jideeyey fadhigan isaga ah dee siaad ogsoontay jaahiliyadii carbeed iyo jaahiliyada had walba joogta waa dadka aan diin ku camal falaynin dhaxalka ciddale maxamed siiya waa run wey innagoo dad muslimiina boqolkiiba boqol mia fil mia ay dadku israacinayaan haddana dumar iyo caruur iyo dad maatiya dee sida loo cawaro waa loogi waa laga yaabaa in kelmaddaa la qariibsado laakiin marka dhaxal la qaybsanayo adigu dadka wadamada gobolladu ha kusii kala duwanaadeene dadka qaarkood baa waxay idhahdaan hablaha iyo habraha bal xaggaa isu mari wixii haada ka kaco oo waxba inaguma laha inantaasi hadday reer u dhaxday yarad iyo gabaati aynu ku lahayn adeer waxba kale ugu dari mayno imaa inay yaradkiiyo gabaatigiina siiyaan ama ay inaga joogaan oo aynu kala joogno un laakiin xoolana ugu dar oo geel ugu dar oo hub ugu dar oo daara ugu dar haadaa maa yamshi taasi socon mayso way dhacdaa waxa kale oo ilaa hadda iska badan oo odayaasheenii iyo caaqiladeennii iyo miyi iyo magaalaba iska jirta qofku marka uu dhinto ee mag laga soo qaado kala badh baa maxaa la idhaahdaa qubanaa la ydhaa qubane qubanaa weli wax ma ka cunteen lixdan halaad waxaa la siinayaa reerka afartan ama konton waaa waxaa la odhanayaa tolkaale dee tolkaalehe intii jifadiinii dee waa taase maxaynu islaana waxay doonaysaa hata hadday labaatan kun oo dolar shan iyo toban kun oo dollar laga soo qaaday qofkan uu yaraan shan baa la qaybsanaya intoo loo fadhiisto ayaa la qaybsanaya magtuna sida macruufka waa dhaxal dhaxalkii dadkan laga dhintay xoolihii looga dhintuunbay magtuna la mid tahay koow dee waa lagu wada sunoobay intii cunta oo dhan waa taa sunowday ilaa xoolo agoomeed bay cuneene alladiina kuwa maalka agoonta cunaya markaan laleeyahay calooshay naaru cunayaan hamoodin wax kaloo sii fog waaba taas waxaa keliya markaa inala gudbane waxa dadka waxooda in loo daayo si aynaanu noqonin wata'kuluuna turaatha aklan laman kuwuu ilaahay yidhi dhaxalka hafaysaan budlin aad baa dhaxalka u budlinaysa aklan laman cunitaan oo aan turhaalo lahayn haddaad tidhaahdo wareedhe dee agoonta waxooda haloodaa waxay ku odhanayaan oo imika hadduu isagu wax dilo soo la bixin mayno ma keligii buu iska bixinayaa dee markuu soo qaatana waa inaan la cunnaa waa falsafad liidatoo diin ku salaysnayn idan arrintaasi khatarteeday leedahay xigmadda haddaba loo jideeyo waa in nidaamkaa iyo udubada jaahiliyada meesha laga tuuro iyo irdaau fidrati linsaan qofkan bani aadamka ah waxa uu ku fikirayo ee uu dareemayo ayaa ilaahay u hirgeliyey hadduu qofku og yahay wax alla wuxuu shaqeeyo inaan caruurtiisu qaadanayna cid kale ay qaadanayso oo aanu dadkan uu ku tabcaye ee u dhididayay kaba dhexlayn hadduu ogaado waxba dhaqi maayo dee aniguna intayda waan iska yaraa cuncuni dee wixiiba haddii bani aadam qaadanaya ama dawladdu ay qaadanayso dee maxaa adeer u tabcayaa buu leeyahy laakiin marka uu og yahay in caruurtiisu ka dhexlayso kuwaasoo ah dee cimrigiisii oo sii dheeraanaya ooridiisii ay ka dhexlaysa iyo ehelkiisii tacabkii wuu iska wadayaa oo wuxuu leeyahy intaad taada keligaa ku tabcilayd ummaddan ku tacab ilaahayna wuxuu hi almaalu waalbanuun ziinatu lxayaati dunya dadka iyo duunyadu waa quruxda adduunyada marka inaad duunyana leedahay dadkii kaa dhaxli lahaana u hayso quruxdaasaaday leedahay zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiiri almuqandarati min aldahabi walfida ila akhiri ilaaya dadkiiyo duunyadii oo aad ka tagtaa quruxdaasay leeyahay taxqiiqu takaaful اlijtimaaciyi fi daa'iri اlusra waa nooc xilqaada oo ummaddu dariiqo ilaahay uu isugu xidhay weeye qofkani intan xigtadee kugu xeehani kolka ay ogyihiin haddaad dhimato waxaan inaad dhaxlayso waxaan inay dhexlayaanoo lagaa dhexli doono oo aan cid kale la wareegayn oo aanu lumaynin kolkay og yihiin tacabka qayb bay ka noqonayaan ilaalinta qayb bay ka noqonayaan u ducaynta qayb bay ka yihiin silaturaximna way ku jirtaa macnayaashaasoo dhan ayaa xikmadda loo jideeye ka mid ah cilmigan isaga ah ama baabkan dhaxalka intaan la gaadhin ee qofkani waxa uu ka dhintay aan laga dhaxlin rag iyo dumar mid kasta ha ahaatee waxa muhiima inaad ogaato inay waajib tahay in laga bixiyo xuquuq ka horeysa waa xuquuqun qabla alirs intaan la dhaxlin horta waxyaabaa laga bixinaya oo laga safaynaya waxyaabaha waxaa ka mid a adduyuun almutacalliqatu biacyaan min atarik qabla alwafaa qofkii intaanu dhimanin hantigiisan haddii dayn lagu lahaa oo wax daynihii uu jiray oo hantiga un la xidhiidha ciddii daynta lahayd baa qaadanaysa matalan waxaan uu hayay wax rahana buu ahaa rahantaa ciddeedii ha loo celiyo waxani wa waxa uu ahaa mabiicahoo aan weli la kala guddoomanin ciddeedii ha la siiyo maalkan isaga ahee la dhaxli lahaa haddii dadka qaarkood uu cayntoodii oo uu kani hayo yahay ha loo celiyo waxa labaad oo ka mid oo dhaxalka ka horeynaya tajhiizu lmeyd qofkan dhintay wixii lagu tabaabushaynayo aaskiisii kafantiisii maydhidiisii xabaalaqodkii waxaasoo dhan dee dabcan innaga waaba iska sahale adduunyada meelaha qaarkood baa laga yaabaa shan kun oo dollar inay ku baxaan wax gaadhi kara aaska iyo wixii lamida marka waa in waxaasoo dhanna laga bixiya xataa waxay fuqahadu ka warramayaan haddii oo ay la dhinteen dad kale oo aan dee isaga ama caruurtiisiiya ama xigtadiisiiya iyagana ha laga bixiyo wixii tabaabushahoodaa taasina waa mid waxaa kaloo iyadana laga bixinayaa wixii qofkan dumadiisa lagu lahaa daynta hore aynu soo sheegnay waa dayntii maalka la xidhiidhay tanina waa mid dumadiisa lagu leeyahay ama xaq ilaahay ha ahaado sida sakadii xajkii kafaaradii waxyaabahaasoo dhan waa in laga bixiyaa ama xaq bani aadam ha ahaado oo cidi waxa ku lahaato dumadiisa waa in la safeeyaa oo dayntii la bixiyaa sidaa ilaahayba qur-aanka kariimka ah oo xusay dhaxalku wuxuu noqonayaa dayn iyo dardaaran dabadeed min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn dayn iyo dardaaran dabadeed baa wax la dhaxli karaabaa ilaahay aayadda uu ku yidhi waxaa dhaxalka ka horeynaya oo kale wixii intaan la qaybsanin dhaxalka ahaa waxaa la bixinayaa alwasiya min uluثi maa baqiya min maali xoolaha saddex meeloodoo meel ayaa dardaarankii loo bixin waa hadduu qofku wax dardaarmay wax uu dardaarmay hadduu jiro dardaarankiina waa in la bixiyaa dardaarankaasoo aan ka badan doonin xoolihiisa saddex meeloodoo meel saddex meeloodoo meel ama waa inuu ka yaraadaa ama waa inuu noqdaa intaa kadib baa loo gudbi karaa qadiyadda dhaxalka waxaana markaa isku mida alrf wاturaaث wاlmiraaث wاtarika kulahaa sawa waa erayo kala duduwanoo looga jeedo un qofkani wixii uu ka tegey tarikadii iyo irsigii miraadkii turaadkii waa dhaxalkii dhaxalkii wey dhaxalkaasi waxa uu yeelanayaa shuruudo lagama maarmaanay ti qolada labada qof markaa isdhexlayaan in shuruudahaa la helo shuruudaha dhowrka ah aynu soo wadnaa labada qofe isdhexlaya waa in laga helaa oo ay xaqiiqo noqdaan waxaa shardiga koobaada taxaququ mowti lmawruuf macnaa intan aynu hordhacan aynu samaynaynaa waa hordhac la xidhiidha dhaxalka muhiimna ay tahy in la sheego kitaabku intuu ka hadlaya waa in kooban waanaynu geli doonaa insha allahu laakiin intan hordhacahi waa shay muqadamo ah oo muhiimay tahy inuu qofka muslimkaahi ogaado axkaamtan intaanu ogaan kale shuruudaha waxaa ka mida taxaququ mowti lmawruuf qofka la dhexlayo qofka la dhexlayo inuu dhintay waa inaynu ognahay waa inay markaas taasi wax jiro tahay wey amaba maxkamaddu ay xukuntay inuu dhintay sida masalan qofkii mafquudka ahaa la waayey qofkii la waayey muddo dheer la baafiye la baadhay haddii maxkamaddu ay xukunto kani inuu geeriyooday isaguna waxaa laga soo qaadayaa in uu dhinto oo kale reerkiisiina waa la guursan karaa xoolihiisiina waa la dhaxli karaa go-aan maxkamadeed intii uu soo baxay kadib oo dee si cadaalada u soconaya marka qofkani waa inuu dhintay ee qof ama naftu ay kusii jirto ama weli aan laga quusanin lama dhaxlo wasaaradda dadka iskaga badata iminka waxay lumisay gobanimadii waxyaabaha qaarkood baad la yaabaysa maalin dhoweyd baa qolo socotaa i yimaadeenoo waxay idhaahdeen waxaan isku haysanaa dhaxalkii aabbahayo goormuu geeriyooday baan weli wuu nool yahay u idhah weli muu dhimanine wuu nool yahay oo hadduu nool yahay dee dhaxal lama yidhaahde waa sidee maya waa iska haatan waa iska asaasaqoo waa dhulyaal markaa guryo badanna waa jiraan aniguna dhakhtar baan u baahnahay sidaa iyo sidaa ninkiiba waa xiiqsan yahayba waryaan la idin maqlina qofkii oo waalidka ahaayoo jiifo u samafal mooyaane meeshii wax dhaxa la yidhaahdaa ma jiro xoolahan isagaa ku isman bal dee inaad ka horayn doontaanoo laydin aasi doono oo uu idin dhexli doonona allahu aclam ilaahay baa garan bal cagta udhiga horta midkiin horeyna ilaahay baa garanaya waa xiraanka busaaraddu ay leedahay iyo xoolo joojintu waxole waa iman karaa marka shardigaasi waa muhiim shardiga labaad waxaa weeye taxaququ xayaati alwaarisi bacda mowti lmawruuf qofkan wax dhexlayaa waa in la og yahay inuu ka dambeeyey ka u dhexlayo haddii laakiin laga shakisan yahay inay kala dambeeyeen ama laba garan la-yahay kooda dambeeyey falaa tuwaris zaahiqan min zaahiqi wacuddahum kaanahum ajaanibu waa ka raxbiyada sheekhaa la yidhahdaa dad kale ajinabiya laga soo qaadaya isma dhexlayaan markaa qoys bay ahaayeen gaadhi baa la qallidbayba baas baaba mar qura maray ama miinaa ku kacday dabadna maba garanaynaba cid horrayse naftii oo ka wada baxday baynu u nimi isma dhexlayaan dadka kalunbaa dhexlaya ma garanayna kii wax dhexli lahaa iyo kii la dhexli lahaa shuruudahay ka midta shuruudahaas waxaa ka mid ah dhinaca ay isku dhexlayaan in la ogyahay dhinacyaa la isku dhexla xagga nasabka iyo qaraabada waxaa leeyahay guurka dhinaca labadan qof ay isku dhexlayaan waa in la ogyahay oo qaadiga haddii qofu u yimaado dhaxal doonaya oo uu idhaahdo hebelkaa mid kalena uu idhaahdo waa hebel baa markaas dhexlaya inuu iska rumaysto un maaha ee waa inuu isagu diraasad sameeyo oo uu ogaado qofka dhaxalkiisa leh dhaxalkan isaga ahi waxa uu leeyahay arkaan arkaan buu leeyahay macnaha tirar baa laga maarmaana tirarkaasi waa saddex ma badna kii wax dhexlayay kii la dhexlayay iyo maalkii la dhexlayay maalkaasi noocuu doonaya ha ahaado dhaxalku waxa uu leeyahay sababo sababtaa ilaa la helana aanu qofku waxba dhexli karayn sababtaas waxa ugu horeysa annasab in ay jirto wax qaraabo la idhaahdo ama tolnimo ka dhaxaysa labadan qof tolnimo ka dhaxaysa waa dad isdhalay waa dad walaalo ah marka ay caynkaa tahay waalid bay isu yihiin ama walaalo yihiin ama ubad bay isu yihiin saasoo kale abtirsimadaasi meesha waa inay jirtaa waa mid la isku dhaxlo waxaa labaadoo sababaha ka mid a annikaax guurka oo labada qof ajnabiba ha kala ahaadeen laakiin xidhiidhkan dhex maray xidhiidh sahlan maaha waa xidhiidh aada u cajo badan xidhiidh ay labadii qof is ahaadeen weeye oo ay isnoqdeen marka ninkiina gabadhii way dhe ninkiina wuu dhexlayaa gabadhiisii sida qur-aanka kariimkaada ilaahay uu ku xusay gabadhuna ninkeedii way dhexlaysa sababta la ysku dhexlayaana ma aha tolnimo ka dhexaysa waa maxay waa xidhiidhnimo guur ka dhexeeya weeye labadii qof xataa fii cid fii ciddati rajciya iyadoo ku sugan bay isdhexlayaan hadduu furo ase aanay cadad bixin oo isaguu dhinto ama iyadoo ay dhimato way isdhexlayaan leannahu gabadha aan weli cadad bixin waxa ay leedahay uun oorida axkaamteediiba in badan leedahay axkaamtii oorida ayay in badan leedahay gabadha la furay ase aan weli cadad bixin laakiin guurkaas guur saxiixa waa inuu yahay guur liito oo aan si sharciya u sugmin haddii uu yahay isaga la yskuma dhaxlo guurka la ysku dhaxlaa waa guur si sharciya u dhacay shardigaasunbaa loo xidhaya arrinta saddexaada la ysku dhaxlaa alwalaa baa la yidhaha alwalaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alwalaau luxmatun ka luxmati nasab xoraynta qof aada xoraysaa waa gacaltooyo la mida ta nasabka oo kale dee iminka addoommo iyo wax la xoreeyaa toona ma jiraan laakiin wakhtigaa hore ee addoommuhu ay jiraan ama marka ay yimaadaanba addoommo la xoreeyo qofka aada xoraysay waxa aad ku leedahay gacan weyn islaamkuna waxa uu ka dhigay markaas mashruuc ama wax jira haddii cid kaloo dhexasho aanu lahayn kii xoreeye inuu dhexlayo sidii bariira iyo caaisho oo xoraysay uu nebigu u shardiyay calayhi salaatu wasalaam sababta afraad waxa weeye alislaam haddii masalan qofkan cid kale oo dhaxasho la waayo dadka muslimiintaabaa dhexlaya maalkiisa waxaa lagu shubayaa baanka muslimiinta baan miyir qaba marka uu yahay oo dadka muslimiinta ah waxoodu ay ku hakadaan si saxa oo sharciya waxna u soo galaan waxna uga baxaan danta ummaddana u adeega shuruudo badan bay ku xidhayaan qaarkoodna culimmada casriga ee muta-akhiriinta ah waxaabay leeyihiin mar haddii dowla islaamiya oo shuruudaheedii oofsatay aanay jirin baan lagu xisaabtamaa maanta ma jiro isagoo arrimaha ka warramaya waxa uu lahaa sheekha kitaabka dhaxalka gabayga ka tiriyey asbaabu miiraasi lwaraa halaaa kullun yufiidu rabbahu lwiraasa wahiya nikaaxun wa walaaun wa nasab maa bacdahuna lilmawaariisi sabab saddexdaa sababood baa la isku dhexli karaa waxaanu arrinta koob iyo tobnaad ee halkan aynu ka xusi lahayn ee muqadam ahaan aynu u xusi lahayn iyaduna ay tahay almawaanic dhaxalka waxyaabaha diida oo qofkii dhex labadii qofa isdhexli lahaa waxyaabahan aynu sheegi doonno mid ka mid yahay hadduu meesha yaallo xagga sharci ahaan isma dhexli karaa waa labadii qof ee isdhexli karayay haddii saba arrimahan soo socda ee mawaanicda la idhaahdo mid ka mida la helo isma dhexli karaa waxaa ka mid a alriqu bikulli anwaaci in labadii qof midkood uu addoon yahay ama kii wax dhexli lahaabaaba addoonaba marka hadduu addoon noqdo waxba ma dhexlayo midda labaad waxa weeye alqatl waa dilkii ama camdi ha ahaado ama khata ha ahaado mubaasharo ha loo dilo sabab ha loo dilo shardi ha loo dilo haddii dilkii uu meelun ka soo galo qofkan isaga ah ma dhexlayo ninbaa islaantiisii dilay inanbaa aabihii dilay dad laba isdhexli lahaabaa isdilay maxaynu ka garanaynaa bilaa uu ka qadimayay bilaa xigmaddu uga dhammaynayeyba ay ahayd kana dhaxashi ilaa way dhacdo bani aadamka lama baciidsane mid intuu meelahaa siduu u meeraysanayay yidhi waar wixii aad ku shaahayn lahayd ee dadka aad ku dhexgeli lahaydba kan kugu soo taagan baa haya ee hore u dhaqaaji suuratulbaqara qisatulbaqara maxay ka timi suuratulbaqara waxa ay ka warantay waa qisada saca xigmadday ku timi taaseed nin reer banu israa'iil ahoo adeerkiioo maal badnaa dilay dabeetana intuu kow kaga siiyey buu qaylo afka saaray markaasuu yidhi adeerkay la dil alaga soo kaco wuxuu bilaabay inuu haddana wanjal raaciyo jariimadii hore jariimad kale uu ku laro kolkaasaaba labadii ummadood islayn gaadheen waa kii dabeedna nebigu furdaamiyey intuu ilaahay u waaxyooday kadib qisadaasi taasay ku timi sharcigeennu markaa wuxuu xaaraantinimeeyey hadduu qofku qof dilo dhaxalkiisa uu lahaa inaanu dhexlayn hadduu odaygu ilaahay ku sallido ubadkiisa mid ka mid a ma dhexlayo hadduu waalid inankii lagu sallido aabbihii ama hooyadii ma dhexlayo maal intuu doonayo qofkaasi ha lahaado waa lagu cuqubeeye weeye laysa lilqaatili shay walaa yariu lqaatil nebigu saasuu leeya calayhi salaatu wasalaam mid wax dila waxba ma dhexlayo waxaa mawaanicda ka mid a arrimaha aan la isku dhexlaynin ikhtilaafu ddiin bilislaami waalkufr labada qof haddii ay yihiin laba kala diin ah macnaha qofna gaal yahay qofna islaam yahay isma dhexlayaan qofkii gaalka ahaa ma dhexlayo kii islaamka ahaa kii islaamka ahaana ku gaala ma dhexlayo macnaheedu waxa weye haba isdhaleen ubad iyo waalidba ha isu ahaadeen isku ummad maaha qofkani ha kula diir ahaado ha kula luqad ahaado ha kula nasab ahaado laakiin isku ummad baydaan ahayn waa ummatlislaam iyo ummatlkufr waa xisbullaahi iyo xisbu shaydaan xagee isaga imanaya tol tol bay baratay iyo waxaanaan isunaaye wax la waxaysiin kani waa murtad ku tasbiixsado ku celceliya diincayga iyo ilaahcayga iyo nebi nebicaygu ku celceliyaa aabbihii ma dhexlayo meeshuu doonaya ha ka dhacay isagu marka culimada qaarkoodna waxaabay ku daraanba dee taarikusalaadka taarikusalaadka waa gaalbaa dee madaahib badan ay ku tegeen madaahibtaas waxay arkayaan in aanay dhexlaynin labadaa qof dhexlaynin laakiin labada qof haddii ay yihiin dad gaala ah kani waa kristan kani waa yahuudi kani waa isla gaal kale uun waddankeennana ay joogaan maxkamaddeenna ay yimaadaan oo ay yidhaahdaan war dee kala diinna waanu nahay tolna waanu nahaye bal noo noo kala xukumay la way dhici kartaaye markay dowladda islaamku awood leedahay sidaa iminkaba dadka muslimiinta iyaga maganta ugu yihin iyo martida ayaa dowladda islaamku markay awoodda lahayd dee iyaga gaaladoo noocyadooda kala duduwane ay u dhex joogeenay marti ku ahaayeen aa bal na kala xukuma bay idhaaheen dee unaynu isdhexal siin doonaa ila ilaahay waxau uhi famaadaa bacda alxaqi ila adalaalu fa anaa tusrafuun waxa alla wixii xaqa ka soo hadhay waa isla dalaalunbaa lahay isku dhan bay ku ayay isu raacayaan afartaa arrimoodba ama saddexdaa arrimoodba aan idhaahne waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dhaxalka qofka u diida iminka innaga waxa badan gaalnimada oo markaa laba qof dhex mari kartaa jirta iyo dilka labaduba waa iman karaa waxa uu lahaa sheekhaasi fii manduumatihi waxa uu ku lahaa wayamnacu shaksa min almiraafi waaxidatun min cilalin halaaa riqun waqatlun waاkhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiin saddexdaa arrimood baa u diida waaya intaasaynu muqadam ahaan ku soo ururin lahayn marka dadkii wax dhexlayay baabkan baabkanina dee muhimadda uu leeyahy waa taa kollaybana goorta uu qofku ka jawaabi karayo waxa uu u baahan yahay inuu wax badan ogaado dadka wax dhexla sida ay usoo kala horeeyaan iyo siday isu xijaabaan xujbiga xijaabkaas xujbu sifa iyo xujbu naqsi labadaba wuu noqdaa marka in dee bawsi kuma filla goorta uu qofku wax ku dhexli karo baabkan isagaa waanu aqoon dheer u leeyahay haddii kaloo dee turuntura ay ka timaado oo qof aan macrifad badan lahayn uu wax qaybiyo waxaa dhici karta inuu dad siiyo waxaanay lahayn taasina ma sahlanaa haddii wixii la qaybsadoo lagu kala tago waardada waa la khaldamay ee isku soo noqda soomaalidu ma taqaano qalad marjuuc ma taqaano waa lay xukumay waa la dhameeyey waa la xaqay bay leeyihin waa la xaqay iyo mar hadday ku idhahdaan waa la dhaxlay war ma jiro saa darteed si aanu khalad u iman macrifo sugan waa inuu leeyahy qofka baabkan wax ka odhan karaa ama dhex kuma suuroobi kala bawsi kuma soconayo iyo wax yaroo la koobigareeyo waaya waxa uu ka warramayaa markaa isagu muqadamadaa intaynu soo dhaafnay kadib dadka wax dhaxla iyo qaybahooda wuxuu uhi walwaarihuuna min alrijaali cashara dadka wax dhaxla ee ragga ahi waa toban toban qayboodoo ragga ka mid ihi waxbay dhexlaan alibnu waa inankii wabnu libni iyo inanka inankiisii inankii awowga loo ahaa wa insafala haba sii hooseeyo oo haba sii durugsanaado waalabu waaljaddu aabbaha iyo awowguna waxbay dhexlaan waa in calaa awowgu haba sarreeyo oo awow durugsanba ha ahaado waal-akhu walaalkuna waxbuu dhexlaa wabnulakh inanka walaalkaa dhalayna waxbuu dhexlaa wa in taraakhaa haba sii durugsanaado oo walaal shishaba ha ahaado walcamu adeerkuna waxbuu dhexlaa wabnulcam wabnulcam ina adeerkaana waxbuu dhexlaa waa in tabaacadda haba durugsanaadoo cid kaa xigta haddaanay jirin ina adeerka lixaadba ha ahaado wazawju ninka zawjka la yidhaahda ooridiisa wuu dhexli karaa waalmawlaa almuctiq kii uu xoreeyeyna qofkii uu xoreeyey wuu dhexli karaa cid kale oo dhexasho haddii la waayo waa intaa midhun baan markaa kuu faa'iidayn lahaay oo ah marka had iyo jeer lagu dhaado qofka caynkaas cidda uu u yahay ma aha cid kale mana aha adiga ee waa qofka dhintay buu waxaan u yahay masalan haddii la idhaahdo waa ibni ama waa aabbo ha isweydiiniyuu inan u yahay yuuse aabba u yahay xaggaaga ha u soo celinin mid kaleo ku hortaaganna ha u soo celinina ka dhintaybuu u yahay u yahay ama inadeer u yahay ama walaal u yahay xaggaasunu kaxee markaad qaacidadaas sidato way ku sahlanaanaysa alibnu marka la yidhi inan baa wax dhexlaya macnaheedu waa maxay de waa in aabba dhintay aabbaa dhintay markaa inankiisii baa dhexlaya ama waxaa dhintay maxay dee hooyo ila hooyaba inankeedii waa la idhaahaye waalid baa dhintay markaa waalidkii kolka uu dhinto inankii uu ka tegay oo dhexli karaa oo marka aan sabab taa aynu soo sheegnay u diidaysa dhexalka aanay jirin ibnulibn waa mid loo sii awow yahay ama islaantii ay eeyeye u tahay ibnulibni wey waa inankaaga inankiisa marka qofkan dhintay miduu awoow u yahay wey cid ka xigta haddaanay jirin dee wudhe uu dhexlaya waa in safalana markuu kuleeyaha sii hooseeyo masalan qofkan dhintay miduu awoow afraad u yahay ilaa way dhacdaaya awoow afraad miduu u yahaydaa dad ugu xigada intii kale hadday doonaan dee way dhinteenba ilaa wax suuragala weeye marka kaasunbaa dhexli karaa alabu waljaddu waa aabba iyo awow siday isu xijaabayaan xagga dambe u kugu sheegi qofkii uu dhinto aabbihii buu ka tegey wuu dhexlaa aabba ma hadho qofku uu dhinto wuxuu ka tegay aabba ma jira awowgii awowgaasaa dhexlaya alakhu wabnulakhi soo maaha qofku uu dhinto walaalkiibuu ka tegey oo isku aabbiyo hooyo yihiin ama isku aabba yihiin ama xagga hooyoun ay ka walaala yihiin saddexduba waxbay dhexlaa ibnulakh waa walaalka qofkan dhintay miduu u yahay adeer weyn ibnulakh qofkan dhintay walaalkii miduu dhalay oo isagoo adeer u yahay wa in taraakhaana wuxuu ula jeedaa haba durugsanaado qofka qof ka xiga haddii la waayo isagunbaa dhaxal joojinaya walcam adeerkii ayaa isaguna meesha ku jira waa adeerka xagga aabba iyo xagga hooyada ay ka walaal ahaayeen aabbaha ama xagga hooye uun ay ka walaal ahaayeen waxaan le cafan xagga aabba un ay ka walaal ahaayeen aabbaha laakiin adeerkii xagga hooyo isagu kuma jiro ibnulcamde waa in adeerkaa marka la waayo in adeerkaa wax ka dhow isaguna uu dhexlaya wa in tabaacaddana haba durugsanaado dadka qaarkoodoo jilib shishe ay isugu yimaadaan baa jiro oo usradooda intan dhowdhow oo dhamme ay iska goblameen markaa kolka la yidhaahdo war hebel yaa ugu dhow de waxaa la odhanayaa mid ay abtirsimada isugu yimaadaan ka afraad ama ka shanaad waulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah dadkaa isxiga iyaga uunbaa isugu dhow baa ilahay uri xagga dhaxalka sawjna dee waad garatay sawj baa wax dhaxla macnaheedu waa maxay maabaa dhintay mise inan mise inan mar haddii la yidhi sawj dee waa sawja say baa dhintay baa layidhi dee waa in origi dhimatay marka haddii layidhi waa nin baa dhintay xaas ayaa wax dhexlaya xaaskiisii baa dhintay wey kan kale maba hayno kan isagu xoreeyey imika ma joogo goor muslimiintu ay jihaadaan oo qaar ay soo qabtaan iyo waxa mooyaan intaa weeye tobankaasi waxa ay ka mid yihiin haddii aada maqasho hebel baa wax dhexlaya tobankan baa ragga soo gala hadda tobanku mar qura ma wada yimaadaan ee isreebreeb baa dhici doona isreebreebku sida uu noqonayana isagaa kuu sheegi doona tobankani hadday isu wada yimaadaan inta hawada loo dirayo inta soo hadhaysa halkan dambu kugu soo wadaa iyo sida laysu riixriixayo iyagoo tobankiiba wada jooga ayaa in koobani dhexlaysa inta kalena agjoog iyo waxay yeeshaan mooyaane dhaxal ma leh kuu sheegi doonaa waalwaarisaatu min annisaa'i sabcun dumarkana kuwa wax dhaxal joojiya ee dhaxal yeesha ilan islaamku dumarka dhaxal buu siiyo xaqooda muu dhaafinine waa toddobaa mararka qaarkoodna way dhacdaaba raggaa la soo sheegay in badanoo ka mid iyaday joogto in dumarku wax dhaxlaan ay hawada u diraan ragga oo meeshaba ay ka saaraan dhaxalka way dhici kartaa si aynu ku arki doono xagga dambe albintu inantii qofkiibaa dhintay inantiisiibuu ka tegey wabnulbinti qofkiibaa dhintay waxa uu ka tegey inantii inankiisu dhalay waalummu waa hooyo qofkii wuu dhintay noocuu doonaya haada rag iyo dumar eh wuxuu ka tegey hooyadii hooyada waxbay dhaxashaa waaljaddatu waa ayeeyadii ayeeyana waxbay dhaxashaa marka hooye la waayo waalokhtu walaashii baa wax dhaxasha cid ka xigta haddii la waayo oo ubada waazawja waa ooridii marka ninkeedu uu dhinto mar walba waxbay dhexle waalmawlaatu almuctiqa gabadhii wax xoraysa cidda ay xoraysay iyadaa dhexli karta taasina waa waa kii ninkii uu xoreeyey halkiisii unbay yana tanina ku jirtaa toddobadaa weeye toddobadani wuu kuu sheegi doonaa haddii ay kulmaan cidda soo hadhaysa marka sidaa ogow dumarkiina intaasaa dhaxal iman karta raggiina intaa haddii ay kulmaanna sidan soo socotay isu reebreebi doonaan ee mar walba macnaheedu maaha dadka tiradan leh inay wax dhexlaan ee waxaa jira xujbu sifa xujbu shaks iyo xujbu sifa wax la idhahdaa jira xujbu sifa waa qofkii oo ay isku taagtay sifo u diidda dhaxalka gaal buu noqday mid wax dilay buu noqday mid addoonuu noqday horeynuu soo sheegnay sifo ayaa qofkan ku taagan u diidaysa inuu dhaxlo kii kale xigtadiisaha waa xujbu sifa laydhaha waxaa iyaduna jirta xujbu shaks qofkii oo dhaxalka laga saaro cidda ka saaraysana shaksi baa isku gudbay dee qofkan dhintee wuxuu leeyahay aabbihiina wuu joogaa awowgiina wuu joogaa miyamaa wax dhexlaya dee aabbihii baa wax dhexlaya awowgiina wuu iska tegayaa sababtaa mid ka dhow baa taagan marka xujbu shaksi baa la idhaahdaayoo waddadii uu soo marayay mid baa jidgooyn ugu jira oo dhaxalkii isagu qaadanayo oo uma ma gaari karayo qofka dhintay qofkii uu dhintay waxa uu ka tegay inankiisii iyo miduu awowyah dee inankiibaa meesha jidgoynta ku jira oo dhaxalkii qaadanaya marka xujbu sifa iyo xujbu naqs waxaan leeyahay xujbu shaks labadaasaa kala jira waxa kaloo xijaabku uu noqdaa dadku ay dhaxalka laga hor joogsadaa xujbu naqsi wa xujbu lxirmaan mar qofka dhaxalkiibaa lagu yareeyaa intuu qof kala yimaaduu la soo galo dhaxalka ayuu ku yaraynayaa wuu ku cidhiidhiyaya marna meeshuu ka saarayaaba kuwan aynu iminka soo misaalayna waxay ahaayeen qofkii oo dhaxalkii laga saarayba tusaalayaasha dambe waxaynu ku arki doonaa qofkii oo lagu yaraynayo dhaxalkii oo qofkani markuu joogana dhaxalkii uu yaraysanaya qofkani markaanu jooginna dhaxalkii uu badsanaya baabkaa xijaabkuna had iyo jeer dadka isku daya inay wax dhexlaan waa baabka ay marar badan ku khaldamaan waxa uu ku yihi haddaba dadkii oo dhan ba isku soo ururi qofkan adduunyadaa xoogaa lagu yaro daayayoo dadkii gacalkiis ahaa oo dhan baa toban ragga inta wax wada dhexashaa jooga dumarkiina way wada joogaan mawdku baryahan wuu yar weydaartay intoodao dhan baa isu soo ururtay mid ka midaa dhintay dhowr iyo tobankan rag iyo dumarba leh yaa soo hadhaya dhexalkii u soo hadhaya taasuu kuu sheegay wuxuu kuhi waman laa yasqutu bixaalin cidda aan marnaba dhacaynin khamsatun waa shan azawjaani labadii isqabay waalabawaani waa odaygii iyo islaantii wa waladu sulbi iyo waladkii tagooga waladkii isagu tooska ahaayee macnaha la dhalay ee qofka dhintay uu dhalay waladu sulbi baa la idhaahdaa waa waladkii waladkii tagoogiis ahaa wey ee waladulwalad aan ahayn shantaasaa dhexla waxaad iska ogsoon tahay shantan lafdigoodu dee labada hore ma kulmi karaan azawjaan marka uu kuleeyahy dee mid baa dhimanaya ilaan labadii isqabay hadday wada joogaan meeshii dhaxal ma jiro laba isqabaa isdhaxla dee mid baa dhintay wey macnaheedu laakiin hadduu ninku dhinto gabadhu marnaba ma dhacayso ooridii saciidi marna kama saari karto kun jeer hadday dumaasha diiddo soomaalidu waxay odhanayaan sababtii reerkay diiday taniye mar hadday reerka diiday dee maxay ina leedahay magaalada ha gasho kadam- ka kaley doonaysa dee ha guursato dhaxalkay doonaysa waa maxay weligeedba ninkay doonaysa ha soo caashiqdo ha raadsatee dhaxalkeediina way leedahay meherkeediina way leedahay hadday dayn kale iyo xuquuq kale ku lahaydna way leedahay taasi waa mid ilaahay baa u cayimadoo marna rubuc bay noqon kartaa marna thumun bay noqon kartaa sideed meelood oo meel laakiin way leedahay haddii ay dhimato gabadhii gabadhii way dhimatay kow ninkeedii wuu dhaxlayaa marna lagama saari karo iyadana lama odhan karo ila mushkilada mujtamaca haysta waa laisku baraarujiyaaye inanta dee ismabay arag ninka inanta lamaba u aqalgeline cishun baanu isu meherinayo dee dabadaabay kala joogeen weligoodba ha kala joogeena kol hadduu caqad dhacay oo meher uu dhacay isna ingiriiska ha joogo iyaduna halkanba ha joogta eh wuu dhaxli un gabadha ah weliba xoolaheedii nus buu qaadanaya kol haddaanay ubad lahayn inan buu mehersaday debaduu joogaa ka soo qaad ismay arag een, xoolo fara badanna way lahaydoo mid kiishad weyn bay ahayd kala barh buu qaadanaya mar haddaanay ubad lahayn marka ehelku yay yaabin oo yay odhanin waar maxaa dhacay dee in- ma meherkiibaa intaasoo dhan soo jiiday yay odhanin Mhm. waaya marka zawj iyo sawja marna kama baxaan meesha haddii aan sifooyinkii hore ee dhaxalka diidi jiray laga helin taas waa taa abawaan waa odaygii iyo islaamtii iyaguna marleyba meesha kama baxaan hadduu qofku dhinto su-aalaha u horeeyaad weydiinaysaa waxaa ka mid a hebel markaad magaciisa ka qorto aabbihii iyo hooyadii ma noolyihin ooridiisii ma noosha ubaduu dhalay ma jiraan intaad usoo horraysiinaysaa waa intaa haddii lagu dhaa aabbihii iyo hooyadii way noolyihin kow ooridiisiina way nooshahay waa laba ubadkiisiina qaar baa jira waa saddex dad kale waraysan maysa wixii kale goormay hawa- waddada cabbeen wixii kale way iska tegeen marka alabawaan waa odaygii iyo islaamti marba sibay wax u dhaxlaan oo xagga dambea lagugu sheegi doonaa laakiin halkan waxaa laguu kordhiyey oday iyo islaani waa aabbo iyo hooyo arrinkoodu ma sahlan dhaxalka kama baxaan haddaanay wax dilin ama gaala iyo wax ahayn waladu sulbi waa waladka tagooga hadduu qofku dhinto oo uu ka tago een, hablihiisii ama inamadiisii marna kama baxayaan dhaxalka iyaguna sidaa wey macnaa cidi hor joogsan mayso cid kale oo isku gudubtay oo odhan karaysa dhaxalka waxba kuma laha ma jirto Een, hadduu inan yahay iyo hadduu inan yahay iyo haddii ay badan yihiin oo ay isku jiraan dabcan siyaabo kala duduwan bay wax u dhaxlaan oo iminka ku degdegi mayno oo dee halkeodaynu isku dultaagi insha allahu markuu inan yahay si gaara wax u dhaxlaa markay dhowr inan yihiin oo habla ku jirin si gaara ay wax u dhaxlaan inamiya habla isku jira markay yihiin si gaara ay wax u dhaxlaan hablo qura markay yihiin si gaara ay wax u dhaxlaan inan keliya markay tahay si gaara ay wax u dhaxlaan tafaasiil baa ku jirta halkeedaanu kugu sheegi laakiin iminka waxaad ogaanaysaa qofku markuu dhinto ubadkiisa wixii jooga ubadkiisii tagooga wixii joogaa kama baxayaan dhaxalka oo lama odhanayo waa la riixay aabbana riixi maayo hooyana riixi mayso ooriina riixi mayso intaasi waa midhu kuu faa'iideeye ku xisaabta markaas taasi baad markaa ogaatay waa xujbulxirmaan ma gala dadkan Een, ama dee waxa la yidhaahdo xujbu naqsi wuu geli karaa laakiin xujbulxirmaan baan gelayn bishaks taasina waa midhu kuu faa'iideeyo oo runtii munaasabadeeda leh een, muhimadeeda leh inaad ogaata ay daruuri tahay masale kaleu kuu sheegay haddana waxa uu kuhi waman laa yarisu bixaalin sabcatu waman laa yarisu dadka aan dhexlaynin bixaalin marnaba sabcatun toddoba weeye waa obasidkii kuwii hore ama ka horjeedkii kuwii hore kuwa hore marna may baxaynin haddii sifooyinkii aan laga helin la xidhiidhay dhaxalka u diidaya mawaanicda ahaa kuwa hore marna may baxayn kuwanina marna ma soo gelayaan waa maxay alcabdu waa addoonkii addoonkii aabbihii iyo hooyadii wixii doonaa dhintay ma soo gelayo walmudabar kii mudabarka la odhan jiray mudabarku waxa weeye ee, mid la yidhi idaa midtu fa anta xor kolka aan dhinto xor baa tahay isna waa addoon magac kale lahun waa addoon geeri suga ahoo hebelkaa iska leh ayaa wuxuu ku yidhi marka aan dhinto xor baa tahay markaa geeridiisuu sugaya kolkuu dhintu xoroobi doonaa laakiin iminka waa addoon isaguna ma dhaxlo wa ummulwalad umulwaladada ta la ydhaahde addoontiina ma dhaxasho umulwaladadu waxa weeye ninbaa addoon leh ubad bay u dhashay marka uu dhinto ninka ninkaas gabadhaasi way xoroobaysa sababtuna waxay ti dee ubadkeedii ma yeelan karaan ilaa ubadkii baa dhexlaye ubadkii ma yeelan karaan waalidkii way xoroobaysa kan horunbay la mid tahay laakiin intaanu qofkani dhimanin dee u addoonun weeye taasina wax ma dhaxasho walmukaatab mukaatabkiina isaguna waxba ma dhaxlo waa addoonun kanina maala waxaa lagu yidhi marka aad boqol kun la kaaleyda ama intaasu adduuna keenta xor baa tahay ilaa wixii soo dhammaystira dabcan muu xoroobin marka intaa aanu xoroobin magaciisa mukaataba laydha suuratu nuurna waa ka ilaahay kaga warramay kaasina waa addoon wax ma dhaxlo si kale haddii loo dhigo alcabdu waalmudabbar wa umulwalad waalmukaatab waa iska addoonkii aynu soo sheegnay qofka aan waxba dhexlayna waalqaatil waa kii wax dilay marna ma dhaxlo xataa haba ahaado xaq dooxa ku dilo markhaati buu ku furay maalankii uu dhexlayay inuu ku furaa garbay ahayd iyo sharci bay ahayd haddana ma dhexlayo walmurtad kii isaguna islaamka ka baxay tolnimo iyo nasab baa ka dhaxeeya iyo ma jirto isna horaaba lagugu soo sheegay wa ahlu lmillatayn labada kale diinta ah liannahu nebigu wuxuu uhi laa yariu lmuslimu lkaafir ma dhaxlo muslimku gaalka wala alkaafiru lmuslima gaalkuna muslimka ma dhaxlo horaynu usoo qadinay kuwaa intaasuu kuu sheegay marka lasoo ururiyo waa intii hore aynu kusoo tilmaanay maxay mawaanic lirs intiinbuu sheekhu ku sheegay intaasaa maaragtay waxa ay noqdeen raggii iyo dumarkii wax dhexlayay wuxuu kuhi waa aqrab alcasabaati haddaba dadka had iyo jeer wax dhexla ayaa saddex qaybooda dad waxaa la yidhaahdaa alcasabaat qaarkoodna waxaa la yidhaha ahlulfuruud qaarna waxaa la yidhaha dawi larxaam ahlulfard farad muqadaray leeyihin wax qur-aanka ama xadiisku uu u cayimay ayay leeyihiin oon muranba lahayn qofka casabada ahina waa qofka baaqi sugaha la yidhaahdo ama cid kale oo wax la qaybsata hadduu waayo dhammaantii maalka iska qaata kaasi u badan yahay dawil arxaam waxa weeye marka la waayo labadan qolee hore wax faral wax ku dhaxla iyo wax casabo wax ku dhaxla ayay soo galaan sida eedadii abtigii habaryartii kuweelahaasoo kale wakhtigaasa iman karaan marka siday dadku u kala horeeyaan xagga dhaxalka ayuu kuu xusay wuxuu kuhi aqrab alcasabaat dadka casabada la yidhaahda ee baaqi sugaha waxa ugu soo dhow alibnu inan marka uu joogo isagaa soo horeynaya uma ibnuhu inankiisaa ku xigaya macnaheedu waxa weeye labadani hadday kulmaan ka horaa joogaya uma alabu aabbihiibaa usoo horeeya uma abuuhu waxaa ku xiga aabbihii macnahedu waxa weeye aabba iyo awow dee aabbaha soo horeynaya uma alakhu walaalba isaguna ku xigaya ayaa isaguna ka mida casabada walaalkaasoo lilabi waalum aabbiyi hooye ah waa ka shaqiiqa la yidhaahdo uma alakhu lilab walaalkii xagga aabbo macnaheedu waxa weeye marka walaal aabbo iyo hooye ahi uu joogo kan xagga aabbo wuu iska tegaya oo waa laga soo horeeya wey waata ay soomaalidu idhaahdaan bahina baha ma dhaxasho bay dhah mar hadday qaar isku bahi joogaan oo iskuna aabbo ah dee bahda kalea iska tegi bay dhah mar walba maaha waa mararka qaarkoodu uma ibnulakhi waa ibnulakhi waa inankii walaalku dhalay oo lilab walum xagga aabbiyo xagga hooyaba waxaa isagana kusii xigaya ibnulakh lilab kii walaalkii xagga aabbo un ahaa inanku sii dhalay uma alcam adeerkiibaa ku xigi oo isaguna calaa haada tartiib tartiibta aynu soo sheegnay ah macnaheedu waxaa u horeynaya weeye waalidkii iyo ubadkii waxaa haddii iyaga la waayana walaalihiibaa imanaya haddii walaalaha la waayana maxaa imanaya adeeradii haddii adeerada la waayana ilma adeeradii waa saas wey meesha marka ay waa saddex qolow ku qoladani waa saddex qolo as usuul iyo furuuc iyo xawaashi asal waa dadkii aad ka farcnay aabbaha iyo awoogaay iyo furuuc dadkii kaa farcana adiga ee kuwii aada dhashay iyo kuway sii dhaleen iyo xawaashi dad hareerahaaga xiga walaalaha iyo kuway sii dhaleen iyo adeeradaa iyo kuway sii dhaleen iyo waa faraarada hareeraha kaaga baxay haddii markaa structure ama haykel lagu sameeyo sidaasaa marka ay joogaan asal iyo farac kolkay joogaan dadkii hareeruhu iman maayaan asal iyo farac kolkay meesha ka baxaanna ee qofku goblan uu noqdo wax dhalayna ma joogaan uxusi dhalayna ma joogaan labada dhanba uu ka waa ku qur-aanku kalaala u bixiyey wain kaana rajulun yuurasu kalaala aw imra'a kalaala baa loo bixiyey sida ikliilka sida cigaalka oo kalea balaayad ugu meersanta oo asal iyo farac toona ma leh xawaashidiisii hareeraha ka xigaa dhaxalka imanaya kuwaasina way soo kala horeynayaanoo walaalihiibaa ka soo horeynaya adeeradii sidaa wey calaa hada tartiib uma ibnuhu waxaa ku xigaya adeerka inankiisii oo macnaha had iyo jeer waxaa imanaya markaa ilma adeeradii weeye fain cudimat alcasabaat haddii casabooyinkan tolkan la waayo inagu casabada tol baynu naqaanaaye falmawla almuctiq waa kii wax xoreeyey qofkan dhintay haddii la xoreeyo wey haddii aan cidiba xoraynin oo dee sideennoo kale uu yahayna waxaa loo eegi doonaa kuwii kale ee dawiil arxaamta la odhan jirae xasabadii kale ayuunbaa loo eegi doonaa markaa intaasi waa dadku siday usoo kala horeeyaan dabcan waxay xidhiidh la leedahay siday isu xijaabaan ay usii kala muhiimsan yihiin dadku xagga dhaxalka marka waxaynu qaadanay laba masalo un caawa masalada u horreysaa waxa weeye muqadamada ka sakow ragga iyo dumarka inta dhaxalka soo gasha marka waxaad halkaa ka aragtay raggiina barh baan sheegnayn awowgii hooye iyo adeerkii hooye iyo ma sheegna dumarkiina barh baan sheegnayn habaryartii iyo maxaanku dhahdaa ma sheegna iyaguna abtigii iyo kuweelahaas xagga ragga marka leeda masalada labaad aynu qaadanay waa dadku siduu isu kala xijaabo ama siduu usoo kala horeeyo intaasun weeye labadaasaynu qaadanay caawa wallahu aclam
الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال horeysa waxa weeye hadday gabadh dhimato oo ay ka tagto meherkeedii oo ay ninkeedii ku leedahay yaa qaadanaya
meherku waa dhaxaluun meherku dhaxaluun wey macnaha waa xoolo ay lahayd gabadhaa dhimatay kol haddii la yidhi waa dhaxal wuxuu ku soo uruursan yahay ciddii dhexlaysay baa leh waa la fahmay cidda dhexlaysayna dee kolba waxbay noqon karaan haddii ay gabadhu dhimato ninkeedii uu joogo ka meherka ay ku lahaydna ninkeeda uu ahaa malaa dee soomaalida saasay isaga badanta dadku ama odayaashiiyo dee inta xaasilaydiiba in badan baan siininba dumarka meherka oo la iskaga leeya un ilaa intuu dhimanaya un la iskaga yeeshaa un oo dayntaasay isaga badanta markaa dhaxalkeedii weeye daedna dhaxalkaasi dee ninkan laftiisa meherka lagu leeyay baa wax ku leh qofkan isaga ah ee meherka lagu leeyahay oo ila waa ninkeediiyo dhaxalka kamuu bixi jirin dhaxalku wax ku leeyahy waa la xisaabtami intiisii ha goosto baaqigana dhexlayaasha hagu shugo hadday ahayd labaatan halaad oo isagu uu nus lahaa nus wax ku dhexlaya ama nus buu ku dhexli jiray ama rubce dee nuskii ha qaato toban kale dadkii lahaa siiyo ama ha ka saamaxeen adugu waa dhaxalun baynu kusoo gaabinayna
su-aasha labaad waxa weeyaan haddii ninkan dhintay uu gaal yahay oo aanu dhexlaynin dadkii muslimiinta ahaa maalkiisii xaggee la geenayaa
dabcan dee waataynu hore usoo xusnayoo waxaan nidhi labadaa xadiidkan saxiixiiba waa ka xusayeele laa yaritu alkaafiru almuslima wala alkaafiru almuslim isma dhexlayaan mar hadday labadii qof kala diin yihiin cidda dee gaalada u xigtuunbaa dhexday haddii markaa aanu ahayn gaal asli ah oo matal kiristankii iyo yuhuudi asalkiisu aanu ahayn uu ahaa noocii inkaartu ku dhacday ee muslimka ka fallaagoobay oo mid aabbihii iyo hooyadiiba dee muslim yihiin oo kiristanka u baxay buu noqday ama kaa murtadka la yidhaahda diintii ilaahay caayi u noqday murtadka xoolihiisa waxaa lagu shubayaa baanka muslimiinta muslimiintaa la wareegaya
su-aashani waxay leedahay waxaa jira markuu qofku dhinto cunto la geeyey xabaalaha markaa xabaalo qod la yidhaahdo markaa xukunkeedu muxuu noqonaya
dabcan haddii xabaasha la qodayo de waa shaqo meelaha ugu howl badanna way ku jirtaa dadkuna had iyo jeer sahay sooma qaataan hudheelana meesha kama furna soo intiba ma jiraan hudheel xabaasha ka furaniya ma jiro awaris ama saacado fara badan shan saacadood lix saacadood ba xabaasha la qodaa dadku waa xiiqayaan waxay u baahan yihiin waxay cunaan iyo waxay cabbaan wax dhibigii kuma jiro in loo soo bisleeyo hilib iyo raashin iyo shaah iyadoo aan loo eegaynin dhinac cibaado laakiin loo eegayo dhinac camal leanna xafaarku dee lacag buu kaa qaadanayay xaq baanuu lahaa ujrat alxafr mushqaayadda qodista xaq buu lahaa marka dadkan wax qodaya wixii loo keena ee raashina ee hawsha ka saacidaya bidco ma noqonayso laakiin waa qayb ka mid a mu'anatu tajhiis hawshii aaska ayay ka mid tahay taasi iyadu waa tacab tacab weeye dadka laga saacidayo maaragta ee wuxuuna muhiimahuun waxaa la geynayaa inuu noqdo wax dadka waxu taraya si ay ugu tamariyaan oo energy ay uga helaan dadka xabaasha qodaya wakhtigan dambena waaba iska badan tahay duruuftii oo dad badan oo shaqo tegi lahaa yoomkooda raadsan lahaa ama bariiskooda soo bislayn lahaa bay dhacdaa in xabaashaasi ay ka xaniibto marka waa ina qadadi ka helaan taasi waa midhkaa waxaan si hagaagsanayn dee in jaad iyo sigaar la geeyo sooma dhacdo hala marqaamo aada u qodeen bay dhahdaa anaa se jaad iyo sigaar geeyaan taasi ma aha wax hagaagsan maaha ee wixii wax taraya weeye wallahu aclam su-aashanina waxa weeye haddii kii la dhaxlay oo muddo la waayey uu yimaado xukunkiisu noqonaya iyadoo xoolihii lagu kala tegey
way dhici kartaa dabcan berigii seventy sevenkii baa nin la axmaya oo axankiisii wax ka cunay toddobiyo toddobaatankii dagaalkii ee xaggan ka dhacaybaa qof baa la waayo muddo kadib bay dee waa kuwan dadku yidhaahdan marxuumkii aan axanno axankii oo loo qalay oo lagu fadhiyo oo la akalayo ayuunbuu yihi war bal iska warrama oo reerkii uu soo hoyday dee soo fadhiiso axanka wax ka cun baa layidhi markaa wixii dee la xukumay xukunkii unbaa dib loo celinaya islaantii haddii la guursado la dumeelay dib baa dabcan inay arrintaasi qalad ahayd baa caddaanaysa inkastoo ubadka meesha ka soo baxay uu abtirsanayo awlaadu zina aanu noqonaynin dhaxalka wixii la qaybsadayna alqalad marjuuc wey qaladka dib baa loo soo celin doonaa waa loo soo ururin doonaa dee ninkan xoolihiisa allahu aclam
su-aashanina waxay leedahay xoolaha marka la qaybinayo dee dadka qaybinaya xoolay qaataan ka shaqaynaya matalan amba qaybinaya ama ka shaqaynaya wuxuu xukunkooda noqonayaa kuwa iyaga
laba arrimoodba way jiraan cidda ka shaqaynaysa xaq bay u leedahay ama dhaxlayaasha ah inkastoo aanay ku xadgudbaynin haddana nisba miawiya ama bersant inay qaataan dhaxalkaa isaga waa mushqaayad sidii sekadaba cidda soo ururisaa ay uga qaadanaysay qayb qur-aanku u cayimay waxaa kale oo in wax la siiyo ay habboontay dadka xigtada ah ee dhaxalka ka qabay ilaahay baa ihi waidaa xadara alqismata ululqurba walyataama waalmasaakiinu farsuquuhu minhu waquluu lahum qowla macruufa marka ay dhaxalka soo xaadiraan dad xigto ah agooma ah masaakiina ase aan dhaxalka waxba ku lahayn oo qabay oo dad isku gudbay ay dhexlayaan wax ka siiya farsuquuhu minhu dhaxalka wax ka siiya hadal wanaagsanna u dhaha oo ha ku tiiqtiiqsaninoo ha odhanina macnaa meesha maxaad ka soo doonta maxaa kuu yaalla ta ayaan la odhanina ha la yidhahda raalli haw hebel baa dee kaa sokeeya haddaad maanta adigu joogi leed waa dhaxli lahayde intaana ku shaaheeya raallina ahaada waquuluu lahum qowlan macruufan buu lahay markaa aayaddu waxa ay sharciyaysay agjooga waxaa la yidhaahdaa agjooga dadku ay wax ku cunaan waa meel sharciyaysan weeye halkaa dadka agjoogayaasha ahee xigtada ahee odayaasha ah in dhaxalkii wax laga siiyo walow agoomaba waxa ku lahaadeene oo laga jeediye maalkii iyo cidda qaybinaysa ee u tacabgalaysa labada waxbay ku leeyihin wallahu aclam
su-aashana waxay leedahay haddii uu qof dhinto isla markaana lagu lahaa waajibkii xajka qaabkeebaa markaa looga xajayaa dadkiina ay doonayaan inay xoolay qaybsadaan in fara badanna aanay ku xisaabtamin
intaan maalka la qaybinin sakadii baa la bixinaya waalidka wixii lagaga soo xaji lahaana waa laga reebayaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fadaynu ullaahi axaqu an yuqdaa ilaahay dayntiisaa ku habboon in laga bixiyo su-aashaa xajkana si gaaraabaa loo weydiiye axaadiida wakti uma hayno marka waa in laba kun oo dollar kun iyo shan boqol kolba qofka ka soo xajaya wixii uu ku tegaya loo reebaa dadkan dhaxlayaasha ah mid ka midii ka soo xajaa ama qof kale loo dhiibaayo laydhaa hebel marxuum hebel ka soo xaja
laba su-aalood u dambeeya mawduuca way ka yar baxsan yihin lakiin dhowr jeer bay soo noqnoqdeen midina xalay bay ku saabsan tahay su-aal ku saabsaneed xalay weeyaan ta hore waxa weeyaan waxaa dhacda in fara badan inaanu ku akhrisanno luuqadaha masaajidka xukunkooda muxuu noqonayaa matalan ingiriis sidoo kale iyo luuqadaha kale de ajaanibka ta kalena waxa weeyaan su-aashii sheekhu uu ku xeel dheeraaday xalayto ee garhxiirka waxau yihi garhka iyo shaarubaha xiirideedu ma waajib baa de kol haddii dumarkii lanugu daray
dayntoodu ma waajibbaa wey malaha saasay dee waag tahay dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa ucfu lixaa xuf- waxufu shawaarik riwaaya aada u kala duwan buu kusoo aroray xadiidkaas shaarubahana gaabiya garhkana sii daaya isaguna dee saas u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam taa waxba ku dheeraan mayno oo dee waa hadyigii nebiga in shaarubahana la gaabiyo garhkana la sii daayo tan kale dee luqadahan lagu hadlaya wuxuuna la mid in af soomaaliga af soomaaliga dee haddii masaajidka laga daynayna luqadaha kalena waa laga dayn haddii lagu hadhadlaya af soomaaliga masaajidka dhexdiisana dee luqadaha kalena waa la mid waaba laga yaabaa inta muslimka ah ee ku hadasha ingiriisna inay ka badan yihiin inta muslimka ah ee af soomaaliga ku hadasha soo maydha marka wuxuuna muhiimahun haddaad af soomaali ku hadlayso iyo haddaad ingiriis ku akhrisanayso midna inaanu tashuush keenin oo dadkan ku cibaadaysanaya masaajidka haddii qurubaa garabaa badan lagu dhex akriyo ay mashquuliyaan sunni iyo faralkii la tukanayay la tukanayay dee ma hagaagsanaa mashquulu waa inaanay keenin sidoo kale exambulska ama waxaan tusaalayaashee buugga ku yaalla ee sawirada leh dee waa in dadkana laga qariya tukanayo aanay ishooda ku dhicin oo aanay mashquulinin inaanay mashquul keenin unbaa muhiima waxse diidayaa ma jiro wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh maxamed intaas aynu ugu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu